رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sanadku waa isaan aragno waa sanad aada u dheer waa sanadkii ugu dheeraayaan soo aragno oo weli imid intaa leeg maynaan soo arag mana jiro wax intaa ka dheerba kitaabka kuma jiro waa tasaaci ama sagaal ayaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi muslim maanta u dhexeeya e walow sanadka laba ninoo kale ay ku biirayaan waayo saddex sheekh buu ka wada warinaya koob iyo toban dadka tirsan imika halkan ay yihiin laakiin markaan eegno sanadka waa sagaal buu noqonaya waana sanadka ugu dheer ee muslim yeesh ugu naasilsan baan ujeedaa ee ugu dhaadhacsan ee uu muslim leeyahay raggan waxaan filayaa intooda badan horta waan soo aragnay waana marka saddexda hore sheekhadiisa la dhaafo waa dad reer madiine ah camr bn naaqid camr bn moxamed annaaqid iyo abubakr ibn nadr ibn abi nadri oo aabihii nadri awogii kunyadiisana abi nadri baa la yidhaha awowgaasna waxaan soo aragnay si abubakr awowgii kaba warinaya hash bn اlqasim ama qaysar muqadimadii baan kusoo aragnay iyo cabd bn xumayd intuba atbaacu taabiciintii raggii la kulma yidheen way isku dhow dhow yihiinba xagga marka la eego dabaqada markaa saddexdoodaba maxay yidhaaheen xadahanaa yacquubu oo saddexdan sheekhe muslim uu xadiidka ka maqlay sheekh keliyay wada leeyihiin oy ka wada maqleen sheekuna waa yacquub ibn ibraahim ibn sacd lafdigana laakiin muxuu leeyahay lafdiga xadiidka inoo soo socda waxaa leh cabd ibn xumayd lafdigiisii weeye qolooyin kale macnihii way la wadaagsadeen ee waxyaalaha dee alfaada ay ku kala dunaanayaan baa jire bal xagga macnaha mooyaane oy wada leeyihiin mooye lafdiga cabd ibn xumayd sheekha muslim baa leh yacquub ibn ibrahim ibn sacad aabihii buu ka warinayaa waynu soo aragnay kolley waana cabdiraxmaan ibn cawf qoys adigu dee waa dadkiisii ama nasrigiisii yacquub ibn ibrahim ibn sacad iyo aabihii ibrahim ibn sacad ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf kolley isagoo aysan u kala warinayaan inagamay dheereen iimaan intan ku jirnay saalex ibn kaysaanna waan soo aragno oo ninkii zuhri kaba warinayay isagoo ka weyne kolna ay sharaxyada dhacday sagaashan jir inuu isagoo zuhri wax ka bartay laakiin taa wixii ku sugna aan soo maray bal intaasi waa intaan soo aragnay waxaa markaa cusub un xaris jacfar ibn cabdillaahi cabdiraxmaan ibn miswar iyo abi raafic horta waxyaalaha sanadka sii dhaadhiciyey waxaa kaba mid ah yacquub ibn ibrahim bal matala markaan eegna iyo aabihii atbaacu taabiciintii bay kaga mid yihiin waa laba lakiin صالح بن kaysan iyo xariث بن markaa fضayl iyo jacفar iبn cabdالlahi بن الحakم iyo cabdiرaحman iبn msr intuba waa taabiciin marka afar taabici baa xadiiska midba mid kasii warinayaayo tan baa markaa dhaadhac badan keenta hadda kolkol taabici keligi galo ama laba taabici galaba afar taabici ay sanadkii galeen taas waa xagga نuزuulka waxa uba keenay marka ninkan xariث la yidhaaho kolley magaciisa o dhanna waa inoo keeni doonaayo xariث iبn الفضayl الkhadmi muslimka xadiidkan un buu ku leeyahay meel kale inooguma dambeeyo halkan un buu kuba sugan yahay waana ninkaa taabicigan sheegayno ninka kale isna cabdiraxmaan ibn msr ibn makrama abihi waa saxaabi msr ibn makrama isaguna xadiidkan un mooye xadiid kale u muslim ku leeyahay ma jirto oo meel kale kuma sugna oo labadooduba markaa marka la eego aad bay axaadiis yaryihiin kitaabkana xadiidkan un bay ku leeyihiina meel kale kuma laha maxaa kaloo xadiidka galay laba saxaabi baa wada galay oo abu raafic waa mawla rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam markii hore cabaas baa lahaan jirayba cabaas baa adigu rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh uga hibeeye sida la yidhaah markii dambana markuu ugu bishaareeyey cabaas islaamkiisa isaga islaamkiisu waa horeeyeyba ayuu rasuulku xoreeyey salawaat ullahi wasalaamu aleyh marka waa nin mawlo ah oo rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh mawaalidiisii kaba mid ah waa saxaabi saxaabi kalu kasii warinaya umuurahan baa xadiidka sanadkiisa dheereeyey cabd لlahi بn mascuud bal waa umuuraha sanadkan wuxuu yihi marka cabdالlahi بn mascuud ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi maa min nebiyi nebi ma jiro nebigaasoo bacatahu llahu ilaahay soo diray oo uu diray fii ummatin ummad qabli aniga hortay ahayd nebi ilaahay u diray waa rasuulba dee ummad aniga iga horeysay ma jiro ilaa oo la helo oo uu jiro kaana lahu waxaa nebigaa u sugnaa min ummatii ummaddiisa xaggeeda ugaba sugnaa xawaariyuuna wa asxaabu waa kuwa isaga dee asxaabtiisii gaarka ahayd ah ee waxa weeyaan marka la eego suxbadoodan iyo rumaynta iyo raacitaankooda ay saafiga iyo khaaliskaba ahayd iyo asxaab buu ku lahaa oo macnaa dee dad un baa rumeeyey dadkaa rumeeyeyna kuwo isaga kuwa ansaartiisiiba ahaa aada iyo aada isaga ugu dhowaa u nusraynayey waxa weeyaan suxbadooda iyo iimaankooda iyo waxyaalahaasna dee wax dhaba oo khaalisa ay ahaayeen ayuu ku lahaa ummaddiisa nebi kastaaba oo ambiyadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba horreeye kaba mid ah bal adigu lafdiga dee xawaariyunana kolley mufradkiisu xawaariyun weeye macaaniday kuma fasireen de waa de alkhulsaan ama de aduga kuwa de suxbadoodan iyo marka la eegay umuurahoodu ay dee khaaliska ahaayeen isaga nebiga u nusreynaya hagaag u raacsanaa un weyn xadiidku marka wuxuu keenayaa nebi kastoo ilaahay soo diray inuu lahaa dad asxaab ah uu lahaa kuwa xawaariyiinta taas buu keenayaa nebi kastoo ilaahay soo diray inuu taa lahaaba waxaana jirta oo xadiid dee bal masalan isagoo saxiixaba inooguba sugan ama saxiixayn rasuulka ilaahay iyadoo dee ay manaamna ahayd rusushii ama ambiyadii loo bandhigay inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sheegayba inuu soo maray isaga dee nebi wa macahu rahb waa loo la tusay waa maray nebi dee jamaaca ayaa laba socotay iyo wnebiy wa macahu rajulu aw rajulaan nin ama laba ayuun baaba laba socday waxaa kaloo meesha jirtay wnebiy wayaأti nebiyu walaysa macahu axad inuu nebi soo marayo la tusay iyadoonu waxa weeye cid la socotaaba jirin dee markii dambena nebi muuse ayuu arkay oo waxa weeye dee dad aad iyo aad u badan oo markii hore ummaddiisa u qaatay haddana ummaddiisiiyo dee watii bishaaradii iyo in toddobaatan kun oo dee jannada taa ku gelaya xadiidkii cukaashay waa xadiidkii dee taasi ay laba socotay marka xadiidkaasi muxuu keenaya ambiyadii ilaahay soo diray barhkood inaanay asxaab lahayn cid raacday aanay lahayn taas waa kan rasuulka ilaahiyba salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee taa uu kuba arkay ee laba tusay halkana cibaaradan ah ma min nebiyin nebi waa nakiro siyaaqu nafyi ku sugan nakiradna hadday siyaaq nafyi dhacdo cumuum bay faa'iideysaa marka macnuu muxuu noqonayaa nebi kastoo ilaahay soo dirayba wuxuu lahaa xawaariyiin iyo asxaab ayuu lahaa welibana cumuum ha faa'iideyse hadday san oo kale mini la socoto minta halkan iska zaaiday noqonaysaa lakiin macnay leedahay oo ay la socoto nafyigan meesha jira cumuumka uu leeyahay ama istiqraaqa uu keenayo ayay adkaysaayoo markaas oo kale waxa ay dee noqotaa ifaadada ay cumuum faa'iideyneysaa wax sariixa nas oo macnaa tan bal xadiidkaa kalena waa jiraa lakiin dee walow cumuumkaasi uu jiro waxaan kaba dhigaynaa kaa kale inuu inoo khaas yeelayo walow lafdigani cumuumka adag uu leeyahay oo markaa macnii aan kuba xambaarayno rusushii ilaahay soo diray intoodii badnayd ayaa xaaladoodu tan ahayd waayo dee xadiidka kalea wuxuu u daliil yahay inay ambiye aan cidba raacin ay jireen dee ha lagaba badnaado kuwan kale ama ha kala yaryaraadeene dadu ay raaceen ha kaba badnaadeene bal markaa xadiidkan waxaan leenahay cumuumkiisa kaa kale aan ku khaas yeelaynaa walow dee siiqadu siiqadan cumuumnimada aada ugu adag ay tahay haddaba ummaddiisa wuxuu ku lahaaba nebigaasi xawaariyun iyo ansaar oo asxaab kuwaasoo xawaariyiintaasoo ama asxaabtaasoo yaakuduuna qaadanaya ku camal falaya oo ku dhaqmaya bisunatihi sunadiisa ku dhaqmaya wayaqtaduuna ku dayanaya biamrihi isagu amarkiisii kuba dayanaya taas buu nebi kastaaba uu isagu lahaaba cibaaradan yaakuduuna bisunatihi wayaqtaduuna biamrihi kolley yaqtaduuna biamrihi waa iska cadfi tawkiid uunoo waayo dee cibaarada horun bay la macno tahay oo xagga macnaa markaan eegnen yaakuduuna bisunati waxa aan ka mafhuumkeeda ayun baa yqtaduuna bamrihin ay noqonaysa amarkiisii bay ku dayanayeeno marka waa imaka cadfu tawkiid lima qablahun oo waxa isaga kaba horeeyey ayun bu adkaynayaan markaasa maxaa rasuulku yihi uma bacdigeed waa intaa de waa raggii asxaabtiisaas iyo waa dee inay kolley marka muddo la joogo raggaasi way inqiraadayaan oo dad baa ka dambaynaye uma inahaa damiirkan inaha ku jira waa damiirkii shaniga ama qisada oo dee inahu markay tahayna waa kan damiiru shani ay kaba dhigaan marka sidan oo kale inaha ay tahayna damiira qisay kaba dhigaan oo damiiru shani unbuu laba mid yahay waxaa ka dambeeya fasiro damiiru shanigana uma inahaa qisa takhlufu waxaa ka khaliif noqonaysay oo bedelaysoo dabadood imanaysay min bacdihim iyaga dabadood waa dadka xawaariyiinta iyo dadka asxaabta dabadood waxaa imanayey khuluufun waa kuwo aan fiicnayn oon wanaagsanayn oo iyaga kaba hadhay oo dabadood imanayey khuluuf waa jamcu khalfin khalfina waxaa kaloo iyadana meeshan dee timaada khalaf oo ujeedadu khalfun iyo khalafun waaba dee marka la eego xaggii wasankii waa mid waxay ku kala duin xuruuftii way isleeg yihiin midna laamta ayaa reeban midna laamta ayaa fadxisan marka waxaanay culimadu ku kala farqiyaan khalfunna wuxuu noqdaa dadka hore ee dee ay ka hadheene maanta iyagu dabadood ay yimaadeen kuwaa dee iyagu aan sidoodii ahayna shar iyo xumaan bal matalan khalaf khalfigii ah oo kagaba hadhay oo waa khalfi suubuu noqdaa haddii khalaf la yidhaahna waa dee waa ciddii alkhaalifu liman qablahu bkhayrin wey kaa isagu dadkii ka horeeyey khayr iyo wanaag kaga hadhee fiican oo ujeedadu dadka fiic fiicanna khalaf baa laga cabiraa kuwa iyadu bal matalan aan fiicnayna khalfun bay noqotaa marka khalfunna khuluuf baa lagu jamcin hadday khalaf tahayna dee akhlaaf baa lagu jamcin waanay jiraan culimada luqada walow dee tafriiqadoodii taasi ay tahay barhkood iyago kuba taga in dee xataa kan dee aan fiicnayni kolkol laamtiisa la fadxin karo walow kaa aan laamtiisa aanay odhan soo naqlin in la reebo fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacu shahawaat oo dee dadkii ambiyadiiyo ilaahay kaba soo warramay ayaa dabadood wuxuu yimi khalfun weeye maxaa khalfigan sifadiisuba tay adaacu salaata watabacu shahawaat waa kuwa salaadii dayacay shahawaadkii raacay bal matalan markaa waa farqi ama tafriiqo luqa ahaan lagu kala farqiyo khalfunna waa alkhalf marka waa man khalafa bisu in alkhalafna waa de khalaf kii saalixa wey kana waa kii xumaa haddaba markaa dabadood maxaa imanayey min bacdihim khulufun tani markaa waa khalfun jamiceed weeye khalaf akhlaaf bay lagu jamcin lahaa in kuwa xunxun oo aan fiicnayn oo kuwa hore hadday ahaayeen ya'khuduuna bisunati wayaqtaduuna biamri oo labada arrimood laynoogu soo sheegay iyagu way kaba dunaayeenoo kuwaasoo yaquuluuna odhanaya maa laa yafcaluuna waxaanay samayneyn oo waxaanay samayneyn bay sheeganayaanba oo waxaasaan samaynay waxaasaan samaynay inay waajibaadkii guteen nebigii inay raaceen dariiqiisii ay haystaan waxayna waxay falayaan ma aha waa hadal uun laakiin ficil kaba duwan yahi wayafcaluuna falaya maa laa yu'maruuna waa dee macaasiya waxyaala kaloon iyo umuuro mubtadaca bay ku dhaqmayaanoo waxaan la amrinna way samaynayaan waxaanay samaynna oo dee haddii la sameeyo fiicnaan lahaana way sheeganayaanba oo waxa weeyaan sidaa kuwa yuxibuna an yuxbadu bima lam yafcalu oo kale markaa rasuulku muxuu yihi faman jaahadahum ruuxa la jihaada biyadih gacantiisa kula jihaado dee munkarkii baynu soo maray in munkarkii haddii la karayo gacantii laguma suurinaye gacantiisa kulaba jihaada kuwaas fahuwa mu'minun waa mu'min iimaankiisu dhan yahay waman jaahadahum kuwa ka la jihaada ee waa waxaa dee inay yaquuluuna maa laa yafcaluun wayafcaluuna maa laa yu'maruun waxaanay sameeyaan wax macaasiya wax xumaan ah waxaan kale sheeganayaana de waa hadal aan waxba ficil aan lahaynun haddaba ka kula jihaadana bilisaani carabkiisa waa xadiidkii aynu soo maray una casharka inoogu dambeeye ruuxa munkar hadduu arko gacantiisa ha ku bedelo haddii kalena carabkiisii jihaadka carabkiisa kula jihaada oo waaba dee munkarkii uu nahiyayo xumaantii waxaanuu muujinayo iyo taa zajrintii fahuwa mu'minun kaasna mu'min weeye waman jaahadahum ruuxa la jihaada biqalbihi qalbigiisa kula jihaada xadiidkii horena waxaan kusoo maray de waxa weeyaan waa xaggaa in qalbiga doorintiisuna waatan macnihiisa aan sooba sheegnay jihaadka qalbigan halkan waa nicid u wixii nooco weeye oo waaba isagoo labadii martabe hore aan kari karahayn oo taa ka caajisay markaasaa wixii dee kama raali aha waa diidan yahay waa nacaya wixii uu karayo taas markaasoo dee suxbadooduu ka tagayo umuuraha caynkaasana waa la imanaya laakiin waa nicid uu wixii munkarkaa qalbigiisaga nacayo waa ruux isna qalbigiisuba nool yahay iimaan ku jiro wixii munkarkaana waa munkarnimu u garanaya macruufkiina macruufnimu u garanaya munkarkii waa nacaya diidan yahay yaanu dee isagii bedeliba karin macruufkiina de waa kaa doonaya ka raaliga ah haddaba ruuxa qalbigiisa taa kula jeeda waa inkaarkii qalbi waa diidmada waa nicidaas fahuwa muؤminu isaguna kaasna muؤmin weeye iyaadu dee martabada wataynu soo maray wadalika adcafulimaana gaarsiisnaynba walaysa waraaa dalika waa kan ugu dambeeyaan dalikada ishaarada ku ridayna waa jihaadkaa qalbi ama inkaarkaa iyo diidmadaa qalbi gadaashii iyo dabadii ma ahaanin min alimaani imaan xaal uu ka mid yahay xabatu khardalin xabatu khardal waa dee xabuub aad iyo aad u yar ama sagar xuurba adigo aad u yar wax leeg oo u dhigmo oo iimaani intaa kama sii dambeeyaba kalley min alimaan asalku wuxuu ahaan lahaa nacti bay xabatu khardal u ahaan layd dee sa dee kolley naxwada lagu yaqaano nactigu hadduu dee wixii mancuudkiisii ka horeeyo ee waxaa la icraabaa xaal ahaan baa la icraaba sidaasaan min alimaan aan u xaaleynaya asalku muxuu ahaa walaysa waraaa dalika xabatu khardalin xabatu khardal kaasoo min alimaani iman ka midi intaa kama dambayso oo macnuu waxa weeye dee kol haddii inkaarkii qalbi meesha uu kaba baxo waxaa meeshii imanaya macsiyadii xumaantii ruuxu inuu ku raali noqdo inuu fiicnaysto dee arida bilkufrina kufri baabu noqon macsiyad iyo wixii oo isaga aan qalbigu diidin oo de waa qalbi markaa dhintoon inaqa imaan aanu kuba sugnayn bal masalan aan la inkirina de macsiyadii ruuxii oo lagu sameeyo oo wixii la sameynaya ruuxu raalli ka noqdo ama aanu diidana oo iyadna dee macsiya ay noqonaysaa bal markaa haddaba intaa wax ka dambeeya oo de ah nicitaankii qalbiga diidmadii iyo inkaarkii iyo waxa weeya bukdigii ciddii waxaa samaynaysay la nacayo wax intaa ka dambeeya oo imaannimo jiro de wixii ka dambeeyaaba istixsaan macsiyu noqon ama raalinimo wixii lagu raali noqdo wax hadduu kufri yahay ama waxa uduunkii yahayba wax intaa ka hooseeya oo ka dambeeya maba jiro xadiiku xadiidkii inoogu dambeeyey kolley ayuu xagga macnaa yahaye bal se waxoogaa yaroo kalaam oo ay halkan aimada qaar ay kaba hadlaan ama shuraaxda ay kaba hadlayaan ayaa markaa arki doonaaye waxaan taas ama aan sheegi doonaaye horta aan yar dhameeya hadalkan hadalkaasaan dee kolley mana inkaarka keenaya qaala aburaaficin aburaafic baa wuxuu yihi aburaafic waa tan aan soo marno waa mawlihii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh magaciisa barhkood aslan bay yidhaaheen barhkood ibraahim bay yidhaaheen hurms baa la yidhahdo magacyo kala duwan la sheeg laakiin waa dee mawlihii rasuulka waa saxaabigaas weeye dadkan faxadatu waan warramay xadiidkan cabdاllahi bna cumara ayaan ugu warramay xadiidka isagoo cabdullahi bni mascuud buu ka maqlay cabdالlahi بn cmar uu la kulmay ayaan ugu warramay bu hi kolley dee xadata wixii ku tacaluqayana waa xadfanya waana taa carabkaygaba aan laqbada ku dhufto macnuhu muxuu noqon faxadatu cabdالlahi بn cmara bi hada اxadiiثi wey xadiidkan imaka aan cabdالlahi بn mascuud ka maqlan cabdالlahi bn cmar u sheegay cabdالlahi faankarow calaya igu diiday waa qoonsadayba xadiidkii waa igu inkiray oo bal masala dee waxaa laga yaabaaba inkaarkiisu xadiidkii horta isaga muu maqlin oo isagu rasuulka ilaahay kamuu maqlin san uba yimin waxaa la arkaa dee axaadiis kale oo isagu hayay oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh axaadiisi dee aynu waxa weeyaan xagga sabirka dee la sabro la adkaysta halkan jihaad baa meeshii talo waxa ugu horreeyey soo degdegayaaba de waa in dee silaaxii la qaato seeftii la qaato ama si lagula la dagaalamo oo kale axaadiistii kale badnaydna waa tii sabirka keenaysay iyo wixii dee bal matalan isaaro fidniya waxyaalaha ay ka imanayaan ka dhalanayaan ama shirka weyne ka dhalanaysa in la iskaba daayo marka bal xagga arrimahaas ah in sabirkiiyo waxyaalaha caynkaasa ayuu waxa weeye ee dee axaadiis kaleba kuwa timi ayuu isli ibnu mascuudna dee waaba kan isagaaba dadkii warinaya ahaa isbiro xataa talqawni umuurahaas amala inkaarkiisa iyo inuu qoonsadayba xadiidkii uu ka joogsaday keenay wuxuu yihi marka aburaafic aburaaficna cabdillah ibn mascuud uu ka maqlay rasuulka kamuu maqline faqadima ibnu mascuudin cabdillahi ibnu mascuud baa yimi fanazala biqanata wuxuu ku oo manaa cabdillahi ibnu mascuud dee markii dambe wuxuu degay dee ciraaq iyaa la furtay ciraaq buu joogay waktigii cumar kolbaabu dee waaliye ama baytmaalka kuufa iyo isagu hayay halkaasuu degenaa asxaabtiisan aad u qiimaha badan ee cilmigiisa reebtayna dee waaba reer ciraaq bay ahaayeen khilaafadii cثmaanna halkaasuu joogay waa khilaafadii cثmaan dhexdeedii ama akhirkeedii buu dhintay walow madiino ku dhintay isagoo markaa ka yimi dabadeed buu dhintay haddaba halkaasuu ka yimi oo madiinuu yimi isagoo ciraaq kaba yimi fanazla wuxuu ku degay biqanata waa waadi la odhanayay qanaat oo adigu maka madiine kuba yaalo reer madiina dee masaaric iyo ama ay amwaal iyo kuba lahaayeen bay qanaat tahayba oo waa adigu waadi madgacii un wey dooxyadii de ma ahayn waadi de ama waa dooxyadoodii de kolkol markaa roobku do-ah un soo rogman jiray taasba wey oo xadiidkii malaa istis me waxaan maha ka ki istisqa maaha caisha oo markii ay madiine tegeen xumad badnayd iyo waxyaalahaas oo kale kaba waramaysay xanuun badnayd ba waxaa hadalkeedii kuba soo webiga ama doxa qanaad oo kale in dee biyo mutaqayiri kolkol ay kaba socon jireen oo waa ujeedada kolkol waxyaalaha xanuunadan iyo keenaybeen bal meesha qanaad buu kusoo degay fastatbacni markii uu maqlay cabdillaahi bni cumar cabdillahi bni mascuud inuu yimi waa tan xadiidka uba ugumuu socon ee inuu soo booqduu doonayayo fastatbacanii wuxuu iga dalbay inaan raaco macnaa wixii u weydiistay inaan raaco sintiya taadu waa dalab bay faa'iideynayaan macnaa waa dalaba minii an atbacahu cabdullahi bn mascuud buu doonaya inuu soo siyaarto abu raafic buu yihi kaale isii raac fastatbacanii ilayhi ilaa cabdillahi bni mascuud cabdullahi bni cumar baa igaba dalbay yacuudu xaal uu booqanayo ee inta badanna ficilku waa marka ruux xanuunsanayo lasoo booqdo walow dee in luqada isagoo ziyaarada kaleba laba isticmaalo oo imaka halkan xanuun kuma sugnayn walow dee ibnu xibaan ayaa saxiixiisa si wuxuu xanuunsanayey ay taalayba ay kuma sugnaydo markaa ay noqonaysa un macnu asalkiisii baynu kuma sugay ama macnihii banaan jire adigoo cabdillahi bni cumar baa iga dalbay iweydiistay inaan raaco si uu usoo siyaarto ama usoo booqdo saxaabigan jaliilka ah fandalaqtu macahu waan tegey waan raacay falama jalasnaa markii aan fadhiisanay dee cabdullaahi siwarsadeen aan fadhiisanay ayaan sa'altu bna mascuudin cabdullahi bni mascuud baan weydiiyey can hada alxadiidi xadiidkan aan dee hore uga maqlay waa kana waana ibnu cumarna uu yar inkiray ama uu yar dee qoonsadayba ayaan weydiiyey faxadaaniihi wuxuu iigu warramay isagoo ibnu cumar maqlayo kamaa xadadtuhu bna cumara si aan ibna cumar ugu warramay oo kale si uu markii hore aan ibna cumar ugu warramay si lamida ayuun buu xadiidkii dib ugu sheegay qaala saalixun waan dhamaynaynaa saalix baa wuxuu yihi saalixuna dee waa ninkii sanadka inooguma sugnaa dee saalix ibnu kaysaanna weeyo kollay aan soo aragno habeena aan in yar kasoo yar waranay khaasatan wax sharaxa dhacay daraaddeed iyo inagoo yar eegeynay waana ninkaa taabiciga ayaa saalix ibnu kaysaan baa wuxuu yihi oo xadiidkan sanadkiisa ku sugan waqad tuxuditha waa la warramay oo binaxwi dalika waa xadiidkan wax lamid ah can abi raaficin abi raaficna waa laga wariyey oo ujeedadiisu waxa weeye saalix ibnu kaysaan xadiidka xaris ibn lfadli buu ka ibn lfudayl buu kaba maqlay xadiidkan ayuu kaba maqlay sida dee uu markaa sanadkuna ahaa waa abu raaficin ibnu mascuud kaba warinayo marka wuxuu leeyahay saalix dariiq kalaaba jiro oo abu raaficna lagaga warinayo iyadoo markaa aan ibnu mascuudna laba sheegin oo ujeedadiisu markaa waxa ay tahay xaris ibnu fudayl halkan wax lagu inkiraa ma jirto xadiidkan la yidhaaho waa xadiisan dee saasuu wariyey cid kaloo ku raacday oo la wadaagsatay baa jirto abu raafic dariiq kaloo lagaga wariyey xadiidka ayaa jira oo kolley bukhaari baa taariikhdiisa kuba wariyey isagoo dee ibnu mascuudna sheegin waa taarikhdiisa maha jaamiciisa isagoo kooban oo abu raafic an nabiyi salى اllahu alayه wasalam xadiidka markii hore dee macnihiisiiyo wuxuu inoo keenay waan soo eegnay oo xaggaa laaban ma jire waan aragnaa ibnu cumar inkaarkiisana oo kolley inkaarkiisaasi waa taa aan tawjiihinay lakiin waxaa kaloo jira imaam axmed oo kale ayaa xadiidkan waa isaga naftiisu istinkaar ama inkaar baa xaggiisa kaba yimi oo isagoo de bal mathalan ama xaariskan ledee nin saasoo macruufa maaha ama xadiid u arkay xadiidkan inuu dee axaadiistii ahayd dee isbiruu xataa talqowni iyo umuuraha caynkaasa ka hor imanayo halkii dee haddii jawr salaadiina ay timaado dhibtood ay ta ama jawrkooda uu yimaado axaadiistii dee guud ee laba yaqaanay sabir la sabro iyadoo hadda macruufkii la amrayay iyo munkarkii laga nahiyay aan lagaba tegahayn taas oo la sabro taa ayaa axaadiistii kale ahayd kana dee macnihii baa ka yar duwan walow dee aan kuma fasirnay xadiidkaa hore siduu keenayay oo ruuxii dee makansanaya munkarka suulintiisii baa loo jeedaay dagaal iyo halkan ma aha wax tashiir silaax keenaya carabka jihaadkiisna de waaba sheegidii uun jihaadkii qalbigana waa taa waa diidma iyo nacid aan idhin bal markaa taas bu ihi lakiin de se xadiisku waa inoo suganyo waa kan muslim waa saxiix yeelay ibnu salaxna qidcadan uu ka sharxay kitaabkeenan siyaanatu صaxiixi muslim waa de isagoo mujaladana beri waa la madbacay mar horaaba de malaa qabla cishriina sana iyadoo mulxaqa mooye kutuboolida maktabadiisa ku ogaa lakiin imikana kutubta qaarkood oo muslim un matnigiisa khaasatan dabcaadka dabcadan keliya khaasatan beyt marka beyt lasfaar waa dabco yar kolley aadna u yar heer sareysa mujalad keliya haba ahaato dee uu la madbacaysan yahina waa jirtaa oo nuskadan haysto ayaa wuxuu yidhaahaa isagoo imaam axmed inkaarkiisaa soo naqlinaya imaam nawine hadalkaa ibnu salax buu soo naqliye xariskan jamaacad dadki jamaaco lagu kalsoon yahay way ka wariyeen kutubtan dacafadana dikri kuma laho de hadduu daciif iyo kutubtaasu dikri kuba yeelan lahaa aimada qaarkood sida yaxya ibnu macina inuu siqayaa lagaba soo naqliyey waana tan hadalkan imika matniga inoogaba sugan ee saalixna dad kale inay la wadaagsayn markaa tilmaamaysa bal markaa wuxun bay noqonaysaa axaadiistii dee maaha un xadiiskii in la yidhaah maye waa axaadiistii kalau khilaafaya sidaasuu munkar ku yahay ama daciifa inta la jamcin karo waa la jamciyaaye waxay markaa xadiidkaas in sbro ama de axaadiistaas sabirkuna ay ku xambaaran tahay marka meeshii ay kaba dhalanayso fitna meeshii kacda dhiig la daadiyo dhibaato kaloo timaadiyo mafsado ka weyn munkarkan la samaynayaaba ay kaba dhalanayso taasba weeye xadiidkan dee jihaad lmubdiliin imika halkan inoogaba sugana ee gacan iyo carababa ihna waa markaani wixii kaba dhalanayn isaaratu fitna iyo safku dima iyo waxaanay ka dhalanayn oo taasun bay ku kala xambaaran yihiin saddex xadiidkaa hore dee man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadi macnihiisiinba uu leeyahay walibana dee xadiidkuna ummadii horena waa ka hadlayo wuxuu leeyahy ummaddeena dikri kuma lahay laakiin dee kolley taasi mala mala tawjiiha horun baan kuma gaabsanayna وxadaثnي abubakr بن isحاq بn mحamedi qal aخbarana بn abi maryam قال xdثnا عبدالعزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل waa tn imika magaعya bهi الkhضمyna waa نiسبadii reerkooda waa jirب أنصاaر ah عن جعفر بن عبدالله بن الحكم عن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن مسعود kley sideed buu noqday snadkan iyo kii hore hal buu kaba yar yahay matigina waa de in yar buu inooga soo qaadaya maka wax inoogu harsani ma jirte abubakr بن isحاqaasna hore inuu soo maro sheeka msلمa kunyadiisana waa caadiya lakiin magaciisa mحamed ba la yidhah markaa mحamed iبn isحaaq iبn mحamed الsakani waana nin muslim ka geeri dambeeyey muddo sagaal sanadoodaba kaba geeri dambeeyo isku dabaqayin waayo laba boqol iyo toddobaatankii ayuu dhintay waana nin siqoo aada u sugan weeye ibn abi maryamkan waxaa filayaa inay caawa inoogu horeyso waa nin faqiha isaguna oo atbaacu taabiciintii raggii la kulmay ah oo reer masaro oo aada u itqaan badnaa saciid ibn اlxakam baa la yidhaah ibn abi maryam abi maryamkan meel danbuu nasabkiisa kaga jira meel danbuu gelayaa ee waa saciid ibn اlxakam baa la yidhaaha ibn moxamed waana nin faqiha oo siqa ahaayo reer masar ahaa taasba weeye ama cabdilcaziz ibn moxamed idaarawardi habeen dhaweyd baan soo aragnay inta kalena waa intan sanadkaba inoogu sugnayd imaka muxuu yihi can cabdillahi bn mascuudi ana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala ma kana min nabiyi ilaa waqad kana lahu xawaariyuuna yahtaduuna bihadyi wayastanuuna bisunati waa intii kale waa xadiiskii ee intan baa lafsiga kii hore hadduu ahaa ma min nabiyin bacatahu llahu fi ummati qabli ayaa kana ma kana min nabiyin ma ahaanin nebi ilaa waqad kana lahu xawaariyuuna ayaa iyaga uba sugnaaday oo bal matala dee xawaariyintana waa taan idhi waa khulsaan lambiya wasfan dadka asxaabtooda gaarka ah eekhaliska adigu taas baaba la odhanaya aladina nuquu min kuli caybba ama ansaartoodii iyagu bal matalan u nusireeyey taa way waatan dee nebi ciise asxaabtiisa xawaariyiin qolooyinka laba idha yahtaduuna bihadyihi waa hadyigiisa hadyigu waa dariiqadiisii iyo sabtigiisii ku dhaqmaya oo ku hanuunaya wayastanuuna bisunatihim isla macno ay markaa noqonayaan sida labadii horeba mila xadiidi saalixni isagoo xadiidkii saalix ibnu kaysaan aynu kaba soo baxnay inta kale kalaba mid ah laakiin walam yadkur muu sheegin isagu waa riwaayadan oo daynay halkii xaris waxaa ka wariyey cabdilcaziz ibnu moxamed baa saalix ibnu kaysaan bedelay marka cabdilcaziz ibnu moxamed riwaayadiisan uu xaris kaba warinayo xadiidkii saalix la mid bay ahayd intaa yaree hordhaca ugu horeeyana cibaarada alfaadday ku kala dunaayeen xagga macnaha waa isku mida intaasay hayde laakiin xaggii dambe ayaan u walam yadkuri ma sheeginoo quduuma ibni mascuudi ibnu mascuud imaatinkiisa uu yimi madiina iyo wاجtimaac iبn cmara macahu iبn cmar la kulankiisa intaa iyadan uu sheeginayo xagga dambe inooguba sugnayd bal intaan xadiis ka bixin fanazla bqanata ruwaadda mslim barhkood un baa leh in badanoo ruwaadda kamidi fanazla bifinaihi bay hayde lakin qadciyadiya waxay ku tiriyaan tasxiiftaasi inay tahay finaana dee aqalka intan dee banaankan ama daaradaha ka horeeya dee taas aqalka saaxada ka horeysa ama hortiisa kuba sugan iyo intaa duleedkiisa ayaa fina laba idhaaha lakiin walow in badan oo nuskooyinka ama ruwaadii muslim ahayd barhkood saa dabdigoodu ahaa lakin taa fanazla biqanata ayay culimadu raajix yeeleen ama taa kale tasxiifay ku tiriyeen baabu tafaaduli ahli اimaani fiih adakani baabu tafaaduli ahliman dadkii iimaanka wehelka ama dadka muminiinta ku kala sareyntooda iyo ku kala fadli badnaantooda ama ay ku kala fadilo yihiin fiihi fi liimaani iimaanka ay ku kala fadilo yihiin baabkii oo dadku iyagoo iimaan wadaagsaday mu'miniin wada ah haddana iimaankii xagga marka la eego dee iimaanku waa ziyaadaana nuqsaama tasdiiqa naftiisa maha acmaasha un tasdiiqa naftiisa ayaa kala horeynayo sa marka la eego dee abubakar iyo amtaashii saxaabada iyo ciddii dabla matala dadka caynkaasa tasdiiqoodi iyo yaqiintoodi iyo dadkii kale ama dadkii ku dhawaaye ku isku mid ma noqonayaano xaggaaba aad baa loogu kala sareynayaa haddaba waa dadkan ehlu iimaanka ee mu'miniintii tafaadulkooda ay ku kala fadilo yihiinba iimaanka dhexdiisa iyo warujxaani ahliyamani fiih marka la eega reer yamanee dadka kale inay kaga raajaxsan yihiin jaanibka ama rujxan ay horta iyagu leeyihiin waana dee dadkii markaa waktigii rasuulka joogay rasuulkuna uu sheegayay hede maha wakti kastaba bal taas buu baabkeedi yahay xadiis waxoogaaya ama dee duruq kala duwan leh ayaa inoo iman doonta waana dee baab iska yar dheeraan kare lakiin mawduuc ama waxyaalaha alfaadaha kusoo noqonaya ayaaba inta badan isku mid aho kolley markaa mar haddaan alfaadaha qaarkood qabano waan wadaynaa un inta kale xadaثana abubakr بn abi shaybata qala xadaثana abu usamata xa وxadaثana بn nmayri qala xadaثana abi xa وxadaثana abu quraybi qala xadaثana ibn idrisa kulhm can ismaaعiil bn abi khalidi xa وxadثna yaحya بن xabيb الxاrثي وlفd lah qala xadaثna mctamir عan ismaaعيla qala inta dambe xadiidkii way isku soo dhaceen ruwaadina xadii imse goor bay gashay afar goor bay mala halka mise saddex goor bay gashayba marka hore laba abubakr بn abi shayba sheekiisii marka la eega ugu axaadiid badnaa sheekhadiisa ayaa xadiidka uu kaba warinayo isagna abu usama xmed iبn usama la idhaah waana iqa oo dee caalim ah aynu marar badan mararna soo aragnay ee kunyadiisa buu ku shuroobay magaciisa xamed ibn usama la lakin abu usama haddana muxuu ku noqday ibn numayr waana maxamed maxamed ibn cabdillahi ibn numayr aabihii baa dee ibn numayr ah aabihii buu kaba warinaya haddana waa noqday sheekh kaleu ku noqday muslim oo abu qurayb maxamed ibn اcalaa maxamed ibn اcalaa ayuu ka warinaya imaam caabid ahaa iqa ahaa faqiha mujawidna ahaa ibn idris la yidhaaho oo atbaacu taabiciinti cabdillahi ibn idris baa la yidhaaha wax la arkaa inaan wax hore usoo yar aragnay laakiin waana adigu nin siqa oo caabid ah oo dadkii ilaahay kaba cabsanayay in badanba ah bal dee iyadoo qaadinimo iyo waxyaala iyo loo soo bandhigayna dadkii uga tegay de waa dad aan ahay markaasi de taas iska diiday iyabaaba kaba mid aha waxay soo naqliyaan kaley oo dee taarikhu baqdad iyo siyar iyo keyrkiiba ay kusoo naqliyaan markii sakaraadka ku yima inan uu dhalay ay oydo dee ti waxba ha ooyin inantiisii buu la hadlaya aqalkan afar kun oo goor baan qur-aanka ku dhameeyey afar kun oo goor baan qur-aan ku dhameeyey waxba ha ooyin oo kale waxay soo naqliyaan haruun rashiid iyabaa dee qaadinimo iyabaa loogu yeedho taasi waa diidayba mar inuu waraaq usoo qoray haruun rashiid oo dee min cabdillaahi amiir lmu'miniina ilaa haruun rashiid ilaa cabdillahi ibn idris markii waraaqdu soo gaadhay la akriyey ayaa de waxaa laga maqlay sawd weyn iyo adu waa dee arrinkan oo aad ula weynaaday iyo naxdintii waabu dhacaa la yidhi kollay duhur dabadii bay ahayd ilaa casarkii waa miirla qabeyl maqrib buu soo miirsaday iyadoo biyo lagu shubanay waxba markaasaa uu soo miirsaday isagoo le laa ilaha illa allah saara yacrifuna wuxuu ismigiisan uu gartayba waraaq usoo qoray tan baa la weynaatayba waaba dee isagoo le dadka see lay gartayba ama ui gartayba uleeya ayu dembin markaa dee adnabtu dembiga keenay ee inuu magacii uu barto dembi buu ku tirinaya ama taa magaciisi inuu barto muxuu aha adigu bal waa nin kolley macrufa ina idris waa reer kufa walow anu kolley xaggii madhabteedii ay mashhuurka ku ahaayeen iyo ama xagga nebiidka banaysigiisa iyo waxyaalo kolley aqoosha reer madiina inuu kuba dhowaan intooduba haddaba yay ka wada maqleen eeg marka waa kulluhum ta yuu wada ibnu idriis ko cabdillaahi bn numayr iyo halkii hore abu usama waa saddexdaas can ismaaciil bni abi khaalidin waa nin taabiciye aynu horena usoo aragnay haddana wuu laabmay wuxu uhi xadana yaxya ibn xabib alxarisiy waa lafdilo lakin laftiga inoo soo socda ninkan ale saddexdii hore ma laha way la wadaagsadeen markaa yaxya muxuu yihi xadaana muctamir muctamir ibnu sulayman ibnu darkhan weeyaan o ina atbaacu taabiciintii kamida aabihiina de waa taabici macruuf ahaay oo caalim ahaa isagna waa nin caalimo une marka muctamirna yuu ka warinaya ismaaciil marka waxaan aragnaa afar muctamir ibnu sulayman iyo ibnu idriis iyo cabdillaahi ibnu numayr iyo abu usama dhammaan xadiidka waxay ka wada maqleen ismaaciil ibn abi khaalid qaala wuxu uhi markaa ismaaciil samictu qaysan waxaan maqlay qays oo qays ibn abi xaazim an hore usoo maray oo niriba taabiciinta dabaqada koowaad waaba isaga yarwi isagoo kaxaalu kama warinayo can abi mascuudin abi mascuud albadri cuqbat ibnu camrin saxaabiga ansaareed qaala wuxuu yihi abu mascuud baa odhanaya ashaara wuu ishaaray annabiyu salى اllahu alayh wasalam biyadii gacantiisu naxwal yaman xagga yamaneed buu gacanta usoo fiiqay yamana de waa wadankan yaman baa la yidhaha bukhaari bay matigiisa kuma sugnayd isagoo dee luga ay tahay haddii goorna waa kitaabku de waxyaalahu kitaabkeena kaga duwaya markuu baabka dhigto kolkol buu dee lugaad kala duwan buu soo dhigtaa hadduu doono aayad qur'aan haddii kelimo luqo oo meelahan soo dhici doontaa ayuu soo dhigtaa in waxyaalaha waa dee fawaaiddiisa badan kitaabku aada bu dee fawaaiddiisu badan tahay oo dee kitaab aan baal dhigi karnaayo kutubtaas xadiidka asalahaan maba jire ayaa wuxuu yidhahaa meel dee kolley maalaado dhexaha kitaabka ah yaman waxaa loo yidhi liannaha can yamiin alkacba waa dee siday magacu ku baxay shaamna sidaasan bay u yidhaaheen oo dee waa bidix iyo midig bay kala yihiin kacbada markaan eegmo albaabkeedu beri u jeedo dhinaceeda midig de waa yaman ba oo markaasoo yaman nima ku taala y saasaa yaman magacuba ugu baxay iyadii baa dee ah malaa markaskii da shaamna saasaa loo yihi waa dhinacii bidxeed ee kacbaday kuma taala xataa ruknulyamani maxaa loo yihi waa rukniga iyadu ku yaalaay waa jihadii yamaneed buu jiraay oo kale taasi kana waa ka rukn shami iyo bal markaa isagaa ba yidhi ma tego de waa nin luqa kolley waa luqo dee rag kale luqawiyiina qowlkood bay ahaayeen rasuulku xaggaasuu ishaaray faqaala wuxuu ihi alaa hooyaay ina alimaana imaanku haahunaa xaggan ayuu ku sugan yahay waa dhinacan yamaneed uu gacanta ufiiqayo wa ina alqaswata qalbi engeegu iyo wakilada alqulubi waa isla macnoun waa qulubta qalafsan engegan naxariis ba aan lahayna fi lfadadiina kuwa qaylada iyo dhawaaqa badan ayuu iyagu ahaaday cinda usuuli adnaabi libili geela dabooyinkooda agtooda oo kuwaa dee geela badan leh ee geelooda markay ama dee waxa weeyaan caraaminayaan ama kale dee uheesaya agtiisa kaba dhawaaqaya kuwaas ayaa qalbi engeeg iyo qilad alqulub uu kuba sugan yahay xaysa meelo yadlucu uu ka soo baxayo qarno shaydaani shaydaanka labadiisa gees meeshay kaba soo baxayaan waa dhinaca bari buu markaa ishaaraya dhinacoodii bari fi rabiicata fi lfadaadina ka bedelaynaa fadaadina jamcu fadaadina waxay leeyihin alfa alfadiid oo kale sawdka xoog galaa la yidhaho de waa kuwa ku dhawaaqaya ee dhawaaqaya marka ay geelooda wadaan iyo waxyaalahaas oo kale ee reer rabiica iyo mudar iyagoo berigay labadooduba degayeen nimankaas baa qalbi qaswada iyo khilad alqulub iyo waxaasuu kuba sugan yahay bal axaadiisa alfaaduhu way isku dhadhawaanayaan laqbadayda xadiiska waan laqbeyn doonaa macnaha guud laakiin mar un baan wada eegi doonaa xadaثna abu ربيع الزهrاني qال أنبأnا حmاd qال xdثnا أيوب qال xdثnا محمد عن أbي هريرة qال qال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi baa yihi snadka de bal nin u ban abu ربيع الزهrاني waxa weeye waa ninka shekadii msلم oo ثiqo oo atbاacu taabiciintii raggii la kulmaya lakin maxa uu yihi أنبأnا حmاd xamaad baa noo warramay xamaadadu waabay tacadudeen abu usaamahan aan sheegayaba xamaad ibnu usaamaa la yidhaha laakiin hadiyo goor dee waa laba nin labada meelahan gare ee xamaada ay iska idlaaqaan raggaa kale dee inay waxooda raaciyaan mooye san lama idhaha waa xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salaama labada xamaad waana hadiyo goor labada sufyaan iyo waati aan xaleba soo yar qabanay labada xamaad iyo ishkaalkuna wuxuu jiraa markaan san oo kale aan magacii wax la raacin ishkaal buu noqdaa khaasatan dad inagoo kale en dee dadka dabaqaadkooda aan aqoon xamaadkan laakiin bal waxa weeyaan xamaad ibnu zayd arrintan odhanaynaana waxa weeye haddaad aragtaan aburabiic الzahrani oo warinayo xamaad kaba warinayo o iطlaaqay waa xamaad ibnu zayd xamaad ibnu salama ma noqdo waayo xamaad ibnu salama lama kulminba isagu xamaad ibnu zaydin buu noqdaayo waa culimadu markay kala saarayaan magacyaabay tiriyaan raggii ay dee wada kulmeen ee labadaba la kulmay mooyaane ragga kala lahaayeen ayay tiriyaan tadriburawiga kole majmuuca dheer iyo dee hadibulkamaal iyo in markaas de magacyada ragga u gaarkaa xamaad ibnu zayd ee xamaad ibnu salama uu ka hor dhintay aan soo gaadhin aburabiican ayaa kaba mid oo bal markaa waxaan leynahay xamaadkani waa xamaad ibnu zayd kalina xalaysan markaa mahabankii dhaweyd sooba sheegayna dahabi tarjamada xamaadkan bay ahayd laakiin labada sifeana wareegay labada safxe ugu dambeeya mujaladkaa aan tilmaamay aad iyo aad bay kolley nafiis ama u yihiin oo way fiicnaan lahayd ma haddii cid aan helo labadaas dee inay dee kutubta kale lagama fotogaante radada haddii laga saari karo de hawaano caadi oo labada safxo dadka loola qaybin karo waa laba safxo aada u muhima waxay muhim u yihiin labada sufyaan iyo labada xamaadba muhim bay u yihiin kala saarkooda iyo umuur adigoo faa'iida badan isagoo dee xataa hadal uu leeyahay kuma khatimo calayka bimacrifati dabaqaati naas oo kale markuu in waayo in labada sufyaan istandarood ahaan buu u sheegay labada xamaad baa tarjamadoodu kala horeysay xamaadkana waa ugu dambeeya waana safxada labada safxa ugu dambeeyaan leenahay halkaas macnaa waxa leeyahay waxaa ku sugan idaax ama baxsi yaro aada u qiimo badan oo labada xamaad iyo labada sufyaan kala saarkooda ah khaasatan dadka ay kala leeyihiin ee lagu kala garan karo waxyaalo ku tilmaamaya waayo kol baa sida loo kala saara nin xaafido mooye adkaanaysa marka raawigan labadoodiiba uu hagaag ula wada kulmay sheekana labadoodiba ay wax ka wada wariyeen oo kale iyagoo muhmala ay yimaadaan kol kol baan qaraa-in kale markay jirin dee ba adigu bal tarjiix kale iyo waxyaala ula kacaane laakiin dee umuuro kaleo lagu kala raajix yeelaa jira oo halkaa uu kuba sheegay waxaan leenaha aburabiic الzahrani maxamed ibn zaydin weeye muxuu yihi markaa abu hurayra maxamedku waa maxamed ibnu sirin kole waxaan filaya ishtibaah ma jiro de isaga kole abu hurayre kaba warinaya qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxu uhi jaa waxaa yimi ahlulyamani reer yamaneed baa yimi oo de waaba yimaade waqtiyadaa dambe yimaadeen ama waa kuwa iya kamida dee dhammaantood may wada imani hum iyagu araqu kuwa u jireec badan weeye afidatan xagga qulubta dadka kale haddii kuwa hore rabeeco iyo mudar qaso iyo khilad alqulub uu ku sheegay kuwan wuxuu rasuulka ilaahay ku sheegaya qalbi jirecsan naxariis leh dhibicsan marka la wacdiyey iyo wax loo sheego ku ta'asuraya iyo waanadii hum araqu afidatan aliimaanu iimaanku yamaanin mid yaman loo nisbeeyey weeye walfiqhu fiqhiguna fiqhiguna waa fahamkii diineed ama dee اصطلاحا markay تacriifkan kutubta aan ku aragnay markay فiqiga tacriifinaya waa اصطلاح dambe lakin waa fahمkii diineed bay noqon isaguna yamanin mid yaman loo nisbeeye weeye والxikmaةu xikmaduna waa cilmika soo naafica iyo waxa weeyaan xumaankaa joojiya wanaag kugu yeedha xikmo ayaa laba yidhaahaaye xikmaduna yamaniyat yaman mid loo nisbeeye weeye bal alfaada waan is wada raacin doonaa si aan xadiidka mar e u wada eegno kol haduu marka la eego uu yahay ba riwaayaatkan xadiisku walow dee ay صaxaabo kala duwan imika kii hore abu mascuud buu ahaa kan abu hurayran aragnaa cid kalean arki doonaa lakiin mawduuca mid ah xadaثna mحamed ibn الmuثanى qaala xadaثna بn abi cadiyin xa وxadaثanii cmr الnaqib ibn abi cadi mحamed ibn ibrahim ibn abi cadi baa la idhaah markaa waa abi cadigani wuxuu noqonayaaba awowgii وxadaثanii cmr الnaqid qaala xadaثna isxaaq بn yusuf الأزrq kilahuma marka kilahuma waay waa ibn abi cadiyey isxaaq ibn yusuf labadooduba yay ka wariyeen can ibni cawnin waa cabdillahi ibni cawn ibn ardaban ayn hore usoo maray markii hore ayubu sakhtiyani waa labadooduba waa qariin waa laba nin oo rafiiq bay ahaayeen laba nin oo isku waktiyay ahaayeen ama siman xagga marka la eego cilmi iyo camal ba dee bal markaasoo waa laba nin oo dee isku dhow ama isshabahayay ahayn ayub sakhtiyani iyo cabdillahi ibni cawne عن محمد وإن سيrين عن أبي هريرة قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثله waa xadيثkii hore isku lfti iyo mid lamidaba wey أحاadيث way noo socotaa وحdثني cمر الناqd وحسن الحلواني قال waxay dhahn labadaas aynu marar kala duwan soo aragnay xdثna يعقوب وهuو بن إبراهيم بن سعد aw waan ku soo haynay يعقوب بن إبراهيم waan soo aragnay قال حdثna أbي أbي إبراهيم بن سعد عن صالح صالح waa صالح بن kaysan isagoo snadku sidaasna waa ti imka caawa aan soo wada aragnay عan الأعraجi maanta hadduu markii hore iبن sirin محamed abu hurayre ka warinayey nin kalaa meeshii yimi oo ثiqo ah itqaan badan isna naanaystiisan buu ku shuuroobay acraj waa la gariya can ilacraj cabdiraxmaan ibnu hurmus baa la yidhaha kolleyna waa raggii dee dabaqada sare ee xagga siqaadka marka la eega ama itqaanka ruwaadda qaala markaa acrajkaasi baa muxuu yihi qaala abu hurayrata qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam ataakum waxaa idin yimi ahlulyamani reer yamaneed baa yimi hum iyagu adcafu iyagaa u dacfi badan u tamardaran ama u daciifsan quluuban xagga quluubta wa araku u jileec badan afidatan afidada afida waa jamcu fu-aadin dee quluubna waa jamcu qalbi waaba isla mid oo qalbiga iyo fu-aadku dee fu-aadkana qalbigun baa la yidhaha marka adcafnimada iyo aragnimadu waa isku mid oo bal markaa xagga macnaha waa iska takraarka lafdigii un baa lasoo celiya lafdi aan ahayn waa nooc taakiideed macnaha keliya markii horena in yar laqbadaydii kusoo darun baanay inoo wada ishaarayaan barkoodna culimada afidaday ka dhigaan ama fu-aadku inuu ka khaasan yahay qalbigoo qalbigu si guud qalbigii ama wadnii halooba idhaahe oo barkood baa kaba cabiro cayntiisa ama kishihiisa ama waxa aduga de qalbigii in kaba mida ayaaba fu-aadkii la odhanayaa bay yidhaaheen oo markaas lakiin xagga macnaha dee waa inu macnahaasu inoo wada keenin alfiqu fiqigu yamanin yaman loo nisbeeye weeye wاlxikmatu xikmadu yamaniyatun de markii taa hore nabadka manquska aanu dee wax ka dambeeyaa jirin ya-di way dhacday imika laakiin tan ta'dan daraaddeed bay ya-di usoo noqotaye xikmaduna yamaniye weeye bal xadiidku waa inoo socdaye lakiin lafdigan yamani waxaa ama yamani oo kale dee alyamani haddii aan ya iyo alif aynoo tacriifsan tahayna ya-du way imanaysaaba ya-deeda lama shado walow barhkood ay kasoo naqliyeen shado ma laha waxaanay leeyihin aliftan ayaa waxay bedel ka tahay ya-dii nisbaday bedel ka tahay oo ewaxa haddii imaka aan aliftani jirin yamaniyun baa la odhan lahaa emarkii aliftani timi ayaa ya-dii takfiifkan iyo waxyaalahaasi ay kuba yimaadeen oo laakiin waa nisba ahaan baa imika tana ay tahay oo imika nisba un bay tahay saa aba aniga ku laqbaynayo oo imaanku yamani weeye ama xikmaduna yamaniye weeye axaadiisi way noo socotaa xadثna yaحya بن yaحya qal qarأtu عalى maliki yaحya بn yaحya tamimi oo reer naysaburaha horeynu usoo aragnay mana hasan hore usoo sheegnay yaحya بn yaحya laythi ninkan muwadaa riwaayadiisan uu muwaad kaba wariyey ay tahay riwaayaadka o dhan ta ugu shahiirsan ee dee inta badanna lagu madbiceeyo walow imaka dabcaad kaloo dee muwadaa leeyahay bay jiraan oo riwaayaad kalaa oo ninkaasi reer maqaaribada ahaa qaala wuxu uhi yaحya بn yaحya tamimi qarأtu عalى maliki malik baan ku dul aqriyay qaalibanna waa lagu dul aqriyi jiray sida horeba usoo sheegnay oo inta badan isagu ma aqriyi jirine axaadiisan waa lagu dul aqriyi jiray can abi الzinaadi can اlأcraji can abi hurayrata abi zinaad waxaan filaya inaan soo marnay waana cabdالlah بn dakwan baa la yidhaaha waa nin dee isaguna heer sare ahaayo bal lagu idlaaqay amiir الmؤminiin xagga xadiidkii aqoontii u lahaa acrajna waa kan aan soo sheegnay sanadku markuu sidaa yahayna abuzinaad can اlأcraj an abi hurayrata waa asaniidii lagu tiriyey asax alasaniid isaguna kunyo bay hayd abusinaadkan ala abu cabdiraxmaan oo abu ka cadhon jiraa la yidhahaa laakiin waa asaniidda marka la eego la yidhaha asaniid kuwa ugu sixa badan waaba sanadkani kamid weeye asaniidan la yidhaha asax lasaniid e abi hurayre asaniiddiisana waa asaniidda ugu heer sareeyaba marka la eega abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata waa min asax lasaniid bay kaba mid tahay an abi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala raأس الكfr gaalnimada madaxood naxو المashriqi de markaas mamay islaamin agga xagga bari ayay ahto waa jihadii nejdi iyo xaggaasi ay kaba xigtay ilaa craaq ilaa nejdigii kaleba ee dee rabiica iyo mudariyo nimankaa dhulkaa dee daaqsinta fiicanna lahaa ee geelana lagu dhaqan jiray bal markaa dadkii degaya raggaa uba badnaa raأس الكfr naxو المashriqi والfkr faanka iyo والkhuyalaaء kibirku fي ahli الkhayr والbl fardaha dadkaa fardooleydaa iyo kuwa geelale geeleydaa ayaa uu ahaaday oo dee dadkan adhiga dhaqda iyo waxyaalaha de waa wakti kastaba wax iska macruufa machuuda waa dee kuwaas halkan tawaaduc iyo sakiina uu ku sheegay dadkaa iyagu markaa adhiga leh rasuulka ilaahayna wuxuu ku sheegay kibirka iyo isla weyni iyo faanku wuxuu ahaaday fi ahli اlkhayr wاlibl alfadadina waatana markii dhaweydna soo sharaxnay marka iyagu dhawaaqayo qaylada badan oo marka ay de ama fardahoodaas iyo waxyaalaha ay dhex joogaanba ama geeloodii ha kaxaynayeenbe ha noqotaba heestii ay uheesayeen geela iyo toodii kaleba ee adugu qaylada badan ahlilwabari ee kolley geelay gaar ahaan noqonaysaa dhawarta geelaa la yidhaha ama gaameelada geela iyagu u hela wabarka iyo gaameelada waa dadkaa geela dhaqanaya wey wasakiinatu xasiloonida deganaanta tawaaducu dee waa sakrigi iyo khuyaladii muqaabilkeede fii ahli lghanami dadka iyagu adhiga dhaqda ee iyaguba ayay markaa dhexdood ahaatay ama ay kuba sugnaatay intan yaman inooguma sugna de lakin axaadiia qaybihii kalena way tanay la socotaaba riwaayadan dambe waxadaثani yaحya بn ayub qtayba qtaybat wbn xujrin qtaybat bn saciid iyo yaحya بn ayub iyo ibn xujri xalaytaan soo aragnay cali bn xujri intaba hor aynu soo aragnay can ismaaعiil bn jacfari isaga naftiisa san cali bn xujri isagoo ismaaعiil bn jacfar ibn abi kaثiir ka warina xalaytu inooguma sugnaa qaal ibn ayuba isagoo ibn ayub wa yaxyahaasi wuxuu yihi xadaثna ismaaعiil qaala akbarani اcalaa can abihi can abi hurayrata isaguna waa nusko xalay ba aan wax ka soo aragnay calaa bn cabdiraحman can abihi yacqub cabdiraحman ibn yacqub ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaal alimaanu yamanin imaanku waa mid yaman loo nisbeeyeyba wاlkfruna qibl اmashriq gaalnimadna jihadaa bari iyo dhinacaa bari xaggeed ayay ahaatay wasakiinatu xasiloonida iyo tawaaduca iyo deganaantu fii ahli lqanami waa dadkaa xoolaha adhiga dhaqda ayay kuma sugan tahay walfakru faanka iyo wariya istususkuna fi lfadaadiina ahli lkhayla walabar kuwa iyo uqaylada iyo dhawaaqa badan ama waxa weeyaan fardaha u ehelkaa iyo geela wabar waa gaameelada geel iyo dhogortiisa taas u ehelkaa ayuu ahaaday fakriga iyo kuyaladuna وxdثnي xrmلة بن يحyى qال أخبرnي بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhهاب قال أخبرnي أbو سلمة بن عبدالرحمن أن أbا هريرة nin cسب سنdka kuma sugna qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل xaalu ku qowlayo الفkر والkhyلاء في الفdاdين أهل الوبر والسkينة في أهل الغنم وxdثnا عبداللhi بن عبدالرحمن الdاrمي qال أخبرnا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بhdا الإسناaد مثله بد بdالله بن عبدالرحمن darm imaمka de kutubtiis bayna soo gaadha بخaarي iyo la dabق ahaa raggii rutbadooda sare gaadhayna ahaa abulيmاnna xkم نافع ba la dhah nin reer shama oo isaguna had iyo goor نسko sana jirta abulيman can شhucayb can zuri oo axaadiid kala duwan laguma wariye ayaaba jirtay xakam naafic baa la yidhah lakin kuyadan ayuu kuba shuhroobay shucaybna waa dee kollay nin nagu soo noqnoqon doono asxaabtii waaweyneyd ee zuhriya qaala xadaثanii saciid bn الmusayibi ana aba hurayrata qaala oo saciid baa abu hurayre ka warinayay in abi hurayrena uu qabayba samictu الnabiya salى الlahu عalيه wasalam yaqulu xaalu ku qowlayo ja waxaa yimi ahlulymani hum iyagu araqo kuwa u jileec badan weeye afidatan xagga afidada iyo quluubta dadka kale way ka qalbi jilicsan yihin waa dacfu way u dacfiga halkani waa dacfiga ka imanaya khashyada iyo tawaaduca iyo sukuunke quluuban xagga quluubeed alimaanu imaanku yamanin mid yaman loo nisbeeyey weeye wاlxikmatu xikmadna yamaniyatu xikmadna waa cilmigaa naafica wax kastoo xumaankaa joojiyo wanaag kugu xambaaro mde iyo mde wanaag kugu yeedha waaba xikmo haddaba sidaa ibnu duraydiya uu yidhaaho xikmaduna waa yamani ra-sul kufri gaalnimada madaxeedna waa dee kuwa sanaadiida kufriga adag dhib badan waktigaasna dee may islaaminba dadkaasi rabiica iyo mudar iyo de wixii ka dambeeye faris iyo kuwaasna waaba taa markii dambana waxaabay noqotay inta badan fitantay badnayd iyo dagaalada badankood iyo jihaadaasun baabay ahaan jirtay ra-sul kufri qibal almashriqa xagga bari bay ahaatay waxadaثana qutaybat bnu saciidi wazuhayr bnu xarbin qaala xadaثna jrيr عن الأعمaشh بhdا الاسناaد waa isنaadkan imika aan kaba soo baxno waa xadiiskii wax lamida lakin walam ydkur ma sheegin rasul kfr qibl mashriq jumladii dambe baan kuba sugnayn oo acmash ba ayuu ka warinaya egn markii hore abu mعaawiya mحamed بن kazin ba acmash kaba warinaya xadiiku waa xadيث abi hurayre sa inoo aan aragne druq badan buu leeyahy imika halkii m marka waxa weeye abu mعaawiya ayun ba waxa bedelay jrيr بن cabdالحamid الضbi ayun baa galay وxadثna محamed بن mسن qال xadثna بن أbي عadيsna و محamed بن ibrahim بن أbي cadيsn marka dhaweyd baan sheegaya x وxadثnii bشhr بن khاaldi qال xadثna محamed yعnي بن jعفr wa gundr qala waxay yidhaaheen waa محamed iبن jعفr iyo محamed iبن أbي cadiba waxay yidhaaheen xadثna شhuعbaة عن الأعمشh بhdا الاسناaد مثل xadيثi jrيri kii inoogu dambeeye wey xadيثkii jrيr mid laba mida wزاada wuxuu ziyaadiyey والفkr والkhyلاء في أصحاaب الإبل والسkينة iyo والوقاra deganaanta iyo xasiloonida iyo تواaضcna في أصحاaب الshاي halkii qنمkii oo ariga dee dadka iyagu dhaqda ayaa arinkaas tawaaduca iyo markaas sakiinadna ay kuba sugan tahay وxadثna isحaq بن ibrahim qal aخbarana cabdاللahi بن الxاriث الmkzumiy عan ibn jurayji qal aخbaranii abu الزubayr anahu samca jaabir بn cabd لlahi waa xadiثa jaabirkani oo intii hore axaadiث abi hurayra ahayd ee kii abu mascuudna waa inoo horeeyey yaqul qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam غilad الqلوbi qulubta adeegeeda iyo qalafsanaanteeda iyo engegeedu iyo wljafaa qalafsanaanta wey waa xaggan sharciga xaggii iyo umuuraha aan dee ruuu ruux qalafsan ka engegan jaanibkaa uu yahay fi lmashriqi dhinaca bari bay ahaatay waliimaanu iimaankuna fi ahli اxijaazi waa cibaaro tii hore ka duwan xadiiث jaabir weeye iimaankuna reer xijaaz ayuu balmasin ahaaday axaadiiii waa dhamaynay kolleyna mawduucna waa umuurihiisu waa daahir waxoogaa yar un baan yar taabanaynaa iyadoo culimadu khaasatan intan cibaaradan ah waxyaalaha kale way noo cad yihiinba ee cibaaradan ah dee reer yamaneed ama alimaanu yamanin iyo alfiqu yamani iyo ataakum ahluyaman iyo taas bal tafsiiro ayaa raggaa hore walow dee kay bal matalan raajax yeelaana aan sheegi doono oo waxa weeyaan bal matalan aimada qaarkood ayaa waxay kaba dhigeen xaggan iimaankii oo loo nisbeeyey reer yamaneed ayaa waxay kaba dhigeen rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh markuu xadiidkan lahaa inuu tabukiyo joogo wakti dambe ay ahayd gacantan uu xaggan kusoo ishaariyo dee janibkana maka iyo madiino dee makana iimaanku kaba bilaabmay madiinana uu kaba faafay intaa loolaba jeedo rasuulku ma joogin bay leeyihin markaa madiine meel durugsan buu joogay tabuk buu joogay dee markaa maka iyo madiinana xagga yamaneed bay ka xigeen markaa wuxuu ishaaray xaggaa yamaneed iyagiiba xaggaa kaba xiga waana manbacii iimaanka mid waa halkii uu kaba bilaabmay midna waa halkii uu kaba faafay de uu kaba sii siyaaday bal markaa taas bay yidhaaheen oo wuxuu ula jeeday makiya madiina waa bacdigood say yidhaaheen oo kale kuwa iyagu dee isagoo madiine joogay xagga maka ayaa yaman kaba xigtay maka ulaba jeeday in maki tayaamay kamid tahay tayaaman ay reer yaman bay kuba tirin jireen waktiyadaas barhkood yidhina waa jireen be laakiin waxyaalahaas bar kale iyagu waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay markuu dad leeyahay alimaanu yamani iyo alfiqu yamani ansaar buu ujeeday ansaar asalkoodii hore reer yamaneed bay ahaayeen waayo dee madiine mar dambey soo degeen yasrib waktiyadaa la odhanayay waa waktigii sabdigii maqrab maqrib uu dumay ee ay kala kaxeen ee de jirooyin kala duwan dadkii dhulkaa degenaa ay u kala kaceen ayay ansaari waxay degeen iyagu markaa dee awoyaashoodii hore weeyaane madina yasrib iyadoo weliba yahuudi way kasoo horreysay waayo de niman reer ruum iyo ama ruumaankaa soo saaray oo iyaguba carar bay meesha ku yimaadeen oo iyagoo sii degay bay ansaari uba yimaadeen lakiin marka hore waa lasii deganaa camaaliqa iyo waxyaalo uwa sii wada horreeyeyna waa kuwa sheegaan marka ansaaro marka la eego asalkoodu reer yamaneed yahay ayuu ula jeedo iimaankii iyagu u nisbeeyey waayo iyagana waa la ogyahay dee iimaankii siday kuba ahaayeen yata bal waxaas oo dham waa aqwaal culimadu ay leeyihiin lakiin muslim riwaayaat kala duwan buu inoo keenay xadiidkiina marka la eego duruqdiisa laysu wada geeyo kollay macnaha lagu fasiray macno ka duwan bay duruqdiisani inoo keenayaane cibaaradan dee ataakum ahlulyaman dadkan uu markaa la hadlayana ansaarba way kuba jireen ja ahlulyaman iyo cibaaraadkaasi waxay keenayaan inuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh yamantii la yaqaanay marka uu laba jeeday marka macnuhuna waxa weeyaan un waa sifayn rasuulka ilaahay ku sifeeyey iyaga wax keenaya kamaalka iimaankooda taamka ah iyo waxyaalaha keenaya oo waxa weeyaan un dee waxaana yidhaahaan ruuxa dee shay ku sifooba shaygaasna isagoo aad iyo aad uguma sugnaada bal matalan hagaag uguma sugan e waxa weya shaygaa waa loo nisbeeyaa iyadoo loo jeedo un inuu dadka kale kaga soocan yahay waxaan aad iyo heer sare uu kaba gaadhay oo reer yamaneedna khaasatan waktigaas oo kale waktigii rasuulka khaasatan aakhirkiisii iyagoo dee seef kuba islaamisa reer hamdaan iyo reero kale aqbalay xaqii markii looguba yeedhay dad iyaguna qalbigoodu fiicnaa ikhlaas badnaa niyadoodu ay fiicnay si uwa isluqaran iyo abu muslim khawlaan iyo dadka caynkaasana dee ay kuba badnaayeen oy kaba yimaadeen bal taas baa waxay noqotay inay iyagu ziyaado kale dadka ay kaba leeyihiin waxa weeyaan dadkii waktigaas maha macnu yaman reer yamaneed fi kuli zaman mka kolkol de dadkaas inay looga xujaystay barhkood ay odhanayaan taas fi kuli zaman xaaladu inay taa tahay waayo beryihii dambe axwaashu way isbedeshay oo dee beryo badan baabay dee iyaga sulexiyiinta marka xukumeynaya kuwa ama dee baadiniyo iyo waxyaalo badan ay kuba badnaadeen ba waxa weeyaan waktigii rasuulka marka la eego salawaat ullahi wasalaamu aleyh marka la eego xaaladoodu siday ahayd islaamkoodii imaankoodii dadkii kaba yimi xaaladoodu sida iyad xagga ikhlaaska iyo taqwada iyo tawaaduca iyo umuuraha caynkaasa ayaa miiso gaaro iyagu lahaayeen oo ama xagga fahamkii diineed ayaa rasuulka ilaahay kuba ammaanay oo waana waktigiisii weeye ama waxyaalihii kale o isbedelayeen xataa dee mashriqi bal markaa ama ciraaq ha noqoto ama meele beryihii dambe oo ku isbedelo iyadoa meelo iimaan ay noqdeen waktigaa markaas marka la joogo kufrigoodao badnaa iyagoon islaamin iyagoo dee xaaladooda tan rasuulka ilaahay kuba tilmaamay ahayd walow markii dambena dhibaatooyinkii muslimiinta qabsado o dhami dhinacyada kaibinayn dee berigaa fog ba haba noqotee dee dhinaca ay ahaayeen bal umuurahaasaa xaggana iyaga in lagu sifeeyo kufri iyo meelaha shaydaanku kaba soo bageesiisu kaba soo baxay waa fitintiisa ay kuba badan tahay weeye acwaantiisa iyo dadkaa xumaanta wadaana ay jihada ay kaba imanayaan ama ay kuba badan yihiin taas baa kufriga iyo kiladka iyo qaswada ay ahaato bal kolley markaa macnaha guud ee ay culimadu ay kuma fasireen aqwaasha kale walow ay yar dheereeyeen taas bay noqon dee axaadiisa inta kale se way noo cadahaydo oo xagga macnaha dee tawaaducan ahl alganam rasuulka ilaahay kuba sheegay isla weynida iyo kibirka iyo faanka ahl alkhayl ay ahl alkhayl iyo ahl alibil ku sheegayna kolley xataa dee ilaa waktiga waa shay mushaahada oo dee waaqaco iska macruufo bab بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها وxوu baabaysanyahay bab بيان أنه لا يدخل الجنة وxوu baabaysanyahay cadayntii la cadaynayey inaanu جanada gelahayn إلا المؤmiنuuna ruux مؤmina mooye ruux kale جano ma gelayo khayrkiisa iyo camalka waxa uu samaynayaaba haba fiicnaado ha bato lakiin ruux mؤmina un baa janno gala ruuxii imaan ku dhintun baaba janno gala taa waa mid وأنa محaبة المؤمiنiin dadka مؤمiنiinta oo la jeclaado oo de waxaa lagu jeclaanaya maaha ruuxu qarad uu leeyihi xadigi iyo umuuro kale ilahay daraaddii loo jeclaado iimaankan lagu jeclaado khisaasha khayrka iyo daacada ay leeyihiin laguma jeclaadaa min الإimaani iimaanka inay kaba mid tahay kolley waxyaalanaha waa ti aynu horaba usoo aragnay waxaa kaloo iyadna uu baabaysan yahay wa ana ifshaaء الsalaami salaamtii oo la faafiyo oo cid kastoo muslimo kaasoo horbaxdayba aada salaamtaa sababun sabab inay u tahay lixusuuliha lixusuuli اmaxaba jacaylkan waayo waa wixii dadka isu soo jiidayey ulfo iyo maxabo keenayey bal dadkii xataa isu cadhaysnaaye isnacsanaaye bal markaa isu calool xuma hadday isa salaamaan hajrigii madmuumka ahaa ama xaaraamtaa way kaga baxayaanba oo dee markaasi haddaba intaasi inay sababtay intabana xadiis keliya ayaana baabka inooguba imanayeen xadaثna abu bkr بn abi shaybta qal xadaثna abu muعaawiyaةa wa wakiic عan الأcmaشhi عan abi صاalحi عan abi hurayraةa qaala anahu qaala kalley ragguna waa rag aynu soo wada aragne qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa tdkuluuna ma gelaysaan aljanaةa janada xatىa tuؤminuu ilaa iimaan laydinka helo oo halkan maaha iimaan kamila ilaa laydinka helo waa asl aliimaan oo ilaa aadad iimaan laydinka helo janno idinku kuwa gelaya ma tihin janno waxaa lagu galaa un ruux mu'mina un baa gala cid kale ma gasho walaa tu'minuu ma rumaynaysaan iimaankiinu tan ma taab noqonayo weeye ma kaamil noqonayo xataa taxaabo ilaa isjeclaataan ficilku sidan buu ku yimi walaa tu'minuu riwaayaadkuna guud ahaan sanba iyo usuusha iyo riwaayaadku ku wada yimaadeen si kale ma jirto gees marka laga eegana laqbadaba laadu naafiye weeye naahiye maaha naafiye meye naahiye ma hadday naahiye tahay waxay dee ahaan lahayd ficilku sax majzuum buu ahaan la laakiin maanta waa naafiye oo ficilkani waa ficil marfuuca nuuntii rafcaduna meeshu ay kaba maqan tahay waayo naasib ma jiro jaazimna ma jiro nuuntiina way dhacday usushoo dhanna waa tan maxaa taa keentay oo kale waa luqo carbeed oo la yaqaano oo waxaa carab jirta oo laga fasixa iska noqonaysa ama ay tahayba macruufo aho iyadoo naasibna jirin jaazimna jirin in nuunta rafcada la gooyo waa luqa iyadana luqaadkii carbeed kaba mido markaa luqadaasu kuba yimi dee kolleyna labadaasun maaha suurooyin kaleo loo gooyaaba way jiraan oo haddii dee nuun tawkiid ay ficilka gasho kolkol laba xalo xadfiga iyo ay banaanto marka nuunta nuun luqaayana ay raacdo oo kale in la xadfo iyo in la markaas waa jaa-isa iyada taasna lakiin iyadoo naasib jirin jaazim jirin taas iyadna waa luqa macruufo xadiidkuna taasuu kuba yimi ee asalku wuxuu ahaan la walaa tu'minuuna saa markaa laa tadkuluuna tooraba ay u tahay laa tadkuluuna inay tana laa tu'minuuna ay noqoto ayay ahaan lahayd markaa xaggii kale dee luqadii inaga inagu badnayd ee naqaanay ama dee qawaaciddeeda aan dabdineen garanaynay markay noqoto walaa tu'minuu macnaa walaa tu'minuuna weeye macnuhu ma rumaynaysaan xataa taxaabo oo iimaankiinu ma taab noqonayo ma buuxsamayo xataa taxaabo ilaa isjeclaataan oo ilaa idinku a isjeclaataan iimaankiinu ma taab noqonayo ma de waa jacaylka muminiintu ay isjeclaanayaan muslimiintu ilahay daraaddi ay iskuma jeclaanayaan waa ti aynu xalay soo maray laa yuxibuhu ila lilah an yuxiba almara laa yuxibu ila lilah de taasi iimaankii bay kaba mid tahay bal wixii iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa lagu helaya kaba mid tahay haddaba iimaankiinu ma taab noqonayo weeye ilaa ay isjeclaantan xataa taxaabo rasuulku markaa salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh wuxuu yihi awalaa adulkum maydin tusaa calىa shayin shay maydin tusaa idaa facaltumuhu haddaad samaysaan taxba taxababtum de waa kanoo iimaanka kamaalkiisa jacaylkii dadku ay isjeclaanayaan muslimiintu ayuu kuba xidhan yahay taas buu kuba xidhan yahay dee jacaylkooda isjeclaadaanna dee waxaaba ku sugan iyaga quwadoodii iyo taas baaba kuba sugan iyo taan haddaba maydin tustaa shay haddii aad samaysaan ay isjeclaanaysaan oo khaslada ay helaysaan ya bela ya rasuul allah markaa rasuulku muxuu yihi afshu faafiya asalaama salaamta baynakum dhexdiina oo waa taas baa dariiqii iyo wasiiladii jacaylkaba noqonaysa taasaa isukiin soo dhaweyneysa oo waxaa xataa dadkii isdiidanaa isnacaya markii hore kala baydhaya hadday isa salaamaan ee hajirgii iyo xeed wixii ay isu hayeen iyo wixii meeshuu kaba baxayaaba waa waxaa la iskuma jeclaanayo haddaba salaamtii faafiya faafinta salaamtuna waa sidan xadiidkii hore kusoo marnay calaa man carafta waman lam tacrif taas baa faafin noqonaysa oo markaa in ifshaa salaam iyo wataqra salaama calaa man carafta waman lam tacrif waa macno keliya leeyihin oo wax keliyaoo salaamtoo la faafiya iyadoo garasho ay ku xidhnaato ama si khaasiya taas maaha ee waa taa ruux kastoo muslim oo kaasoo warbaxayba la salaamayo salaamtii sharciga taas baa ifshaa salaam noqon taas baana keenaysa jacaylkan iyo isu soo dhawaan bal dee isbarashay keeni isjeclaashay keeni isu soo dhawaan bal matalan taas baa bal markaa xadiidka waxay nooguba sugan alxasu alcadiimu calaa ifshaai salaam wabadluhu lilmuslimiina kullihim waa cibaarada nawowi boorin adag oo la isku boorinayo salaamtii in la faafiyo dadkii muslimiinta ahaa dee waxa weeyaan ruux la garanayn ruuxaan la garanayn ba la salaamo sida xadiidka waxaana ka cabirayaa sheeko wasalaamu awalu asbaabi ta'aruf wamiftaaxu istijlaab اlmawadda wa fi ifshaa'ihi tamakunu ulfati اmuslimiina bacdhm libacd waidhaaru shicaarihim imumayiz lahum an gayrihim min almilal oo wuxuu leeyahay asbaabta dadka isku soo dhoweysata ugu horeysaa bay salaamtu tahay jacaylka iyo waxyaalaha keenana iyadaaba furo u ah faafitaanka la faafiyana ulfadii muslimiinta iyo isku duubnaantoodii iyo midnimadoodii baaba ku lagu makansanaya shicaarkii iyaga dadka kale ka socaya assalaamu calaykum tan oo dee dad umuwar dadka kale kaba socaya milalsha kalena oo la muujiyaana way kuba sugnaanaysaa waxaanu leeyahay waxaa intaa dheer maca maa fiihi min riyaadati nafsi waluzuumi tawaadac ruuxa cidkasuu la kulma salaamaya waa ruux mutawaadicah oo dee ruuxan inuu kibir kuma jiro waxaa dhici karta inuu dee dadka qaar un salaamuko qaar kuna iskaba weyneeyo tawaaduci naftii oo la layliyo dadkii muslimiinta xurmadoodii la gorto xurumaadkoodii la weyneeyo waa hadal imaam nawowi radia allahu tacala canhu cibaaraadkiisii dee aad usal iskaga macaana ee lagu yaqaane bal taas baa kuba sugan oo bal matalan taas bay noqon kale xadiidkuna wuxuu waabata de macnihiisi waa inoo cadiy waxadaثani زuhayr بnu xarbin qala anba'ana jariir can اlacmashi bihada اisnaadi waa isnaadkii imakaan kaba soo baxnay acmashuu ka warinaya can abi salix can abi hurayrata qaala waxaanu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam qasamkan ubaa ka horeeyey wاladii nafsii biyadih laa tadkuluuna اljanaةa xatىa tuؤminuu walaa tuؤminuu xatىa taxaabu bimili xadiiثi abi mucaawiyata lakin qasamkun baa bilowgiisa yimi rasuulka ilahi u kuba dhaartay ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee janno ma gelaysaan ilaa imaan laydinkama helo iimaankiinuna ma taab noqonayo ilaa isjeclaataan e haddaad dooneysaan waxaa de markaa samaysaan aad isjeclaanaysaan salaamtii faafiya wallahu subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta